waxaa jira xanuun ku dhaca qanjirka loo yaqaano tayroodka ee ku yaala qaybta hore ee qoorta gaar ahaan meel u dhow cunaha qanjirkan oo ah mid yar ayaa jirka intiisa kale u qabta shaqo weyn oo ku saabsan isku dheelitirka hormuunada jirka kuwaas oo sameeya dheefshiidka garaaca wadnaha heerkulka jirka iyo tamarta guud ee qofka haddaba doctor yuusuf maxamed cumar oo kamida dhakhaatiirta magaalada kismaayo kuna takhasusay cudurada guud ayaa ka warbixiyey waxa uu yahay xanuunka ku dhaca qanjirka tayroodka iyo calaamadaha lagu garto qofka marka uu xanuunkaasi ku dhaco isweydiino cudurkan loo yaqaano tyrod tyrodka waa xanuun ka mid ah xanuunada dadka ku dhaca laakiin marka hore magaca tyrodka ma ahan magac xanuun tilmaama waa magac ka mid ah qanjidhada jirka ku jira gaar ahaan qanjirka ku jira dhuunta oo shaqo muhim jirka u qabta ayaa loo bixiyey magaca markuu magaca tyrodku qanjirka uu yahay haddii uu xanuun yimaado kadibaa markaa lala tacaamulayo loo yiraahdaa xanuunka ku dhaca qanjirka tyrod xanuunkan loo yaqaano tyrodka qanjirkaasi saameeya waa xanuun saameyn ku yeelan doona jirka kale waayo qanjirkan tyrodka waa qanjir loogu talagalay in jirka shaqo muhim ah uu shaqadaasa marka waxaa ku iman kara khalqal ama inuu ka gaabiyo sidaa darteed marka markaasay qofka la leeyahay waxaad leedahay xanuunka loo yaqaano tyrod sidaa darteed marka xanuunkaasi waa xanuunka in badanna bulshadeenna siyaabo kala duwan uga falceliyaan ama qaabab kale oo yaro qaldan loo maareeyo mararka qaar marka waa xanuun inta badan dhibaato badan lagu haya in si fiican bulshadeennana u baratana ay tahay muhim waa mahadsan tahay xanuunka tyrod diseaseka ama qanjirkoo bukada calaamadihiisa waxay ku xiran tahay sida uu u bukado markaan leenahay siduu u bukado waxaa ula jeeda in xanuunka markuu qanjirka bukado inuu ka badiyo tiradii dheecaani loogu talagalay in ka badan inuu soo daayo calaamada gooni ahay la imaanayo sidoo kale haddii uu ka gaabiyo dheecaankii loogu talagalay inuu qanjirka jirka siiyo ka gaabiyana calaamada gooniyaha kasoo baxa calaamadaha marka inta badan waa calaamado cagsi isku ah waxaa ka mid ah marka qofka markuu qanjirkaasi uu dheecaanadiisu ziyaadaan waxaa loo yaqaanaa horta hyperthyroidism hyperthyroidismkaasi marka wuxuu leeyahay calaamado kala duwan sida qofka in wadna garaac badan uu la yimaado in miisaankiisa oo hoos u dhac uu ku yimaado in kuleel badan uusan qofka xamili karin meel kulul inuusan qofka joogi karin markaan leeyahay meel kulul dadka kale ee ag jooga waxaa laga yaabaa inay u dulqaadan karaa laakiin isaga uusan u dulqaadan karin oo xamili karin waxaa lagu arkaa dadkaasoo kale in shuban ay shuban yeeshaan oo inta badan dee annagana dee dadkeena markay iska shubmaan si qaldan loo maareeyo aad ogtahay haddii uu yahay qof dumar ah waxaa laga yaabaa caado caado wareer inuu ku dhaco oo qalqal caadadu ay ka gasho si la mid ah markuu ka gaabiyo dheecaankaasi qanjirkii uu dheecaankii uu soo dayn lahaa uu yaraadana waxaa lagu yaqaanaa qofka inuu miisaan koro bararo sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa qofka inuu qawowga u adkeysan waayo kii hore wuxuu waxaa dhibhaya kuleelka laakiin qofkan waxaa dhibhaya qabowga inuusan qabow xamili karin